waxa uu leeyahay sheekhu intii aanu wanaagoodu muuqanin ka hor iibkoodii ayuu ka hadlayaa halkaa wuxuu inooga hadlay markii ay midhihii bislaadeen ee wanaaggoodii uu muuqday kadib iibkoodii halkana wuxuu inooga hadlaya baylinta aanay xaaladdaa gaadhin iibkoodii wuxuu markaa sheekhu ihi qabla salaaxa ka hor intaan midhihii wanaaggoodii iyo xaaladay ugu wanaagsanaayeen aan la gaadhin haddii midhaha la iibu ihi iyagoo geedka ka keli ah oo masalan aan geedka iyo midhahaba la wada iibinin geedka oo keliya un la iibiyo kaasi ma banaana buui kaasi ma ansaxayo ilaa bishardi alqaci goyn loo shardiyo oo la yidhaahdo waar gooso mooyaane midho aan wanaagoodii gaadhin oo geedkana aan la raacinaynin iibkoodu ma ansaxayo ilaa shardi gooso in la raaciyo mooyaane waxaa kaloo shardiya buuhi in shaygaa xilligaa la goosanayaana wax lagu intifaacayo uu yahay yaanay gaadhin un xaaladii ugu wanaagsanaaye waa inay wax intifaac gelaya ay yihiin haddii aanay intifaac gelaynin ayadana dee idaacatlmaal buu noqonaya ama kii aan ansaxaynin buu noqonayaayo ila shuruuddii shayga mabiicda la iibinaya an yakuuna muntafacan bihi baynu soo nidhi wixii wax lagu intifaacayo waa inuu yahay haddii aanu muntafacayn iibkiisu maba ansaxayo markaa shaygii shay lagu intifaacayo oo yacni salaaxiisaa ka hor lagu intifaacayo waa inuu yahay markaa waa iska bannaanyay oo taa ijmaac baa loo hayaa oo ijmaacaas ayaana khasisaya bay yidhahdeen xadiidkaa aynu soo tilmaanay inoo horreeyeen ijmaacaas ayaa khasisaya bay yidhahdeen iyadoo laakiin wixii aan qabla buduwi salaax aan lagu intifaacaynin isaga ma bana sida kumatra oo kale waa macnaa waxaa kamasarada oo ama kamasaradii ama waxaa la midka oo kale ayagu waa waxaan la intifaacsanaynin waa misaal buu weliba gelay ka kumutra yacni wixii aan la intifaacsanaynin baa looga jeedaa intaan wanaaggoodu gaadhin oo wixiibaa qaarna ayagoon xilligii bislaadkoodii caadiga ha gaadhin baa la intifaacsanayaa qaarna lama intifaacsanayo marka wixii la intifaacsanayey way iska banaantay in la iibiyo iyagoo munfarid geedka ka ah lana shardiyo goyntooda wixii laakiin aan sidaa lagu intifaacsanaynin ma banaana qiil baa wuxuu leeyahay hadduu geedka ninka mushtarkii leeyahay midhahan la iibiyey ee qabla buduwi salaax maraya haddii uu geedkana ninka mushtarkii leeyahay masalan geedka ayuu masalan iibsaday midhaha ku yaalla masalan ninkiina nin buu u dardaarmay markaasuu midhihiigina ninkii loo dardaarmay ka iibsanaya marka geedkiina oga isagaa sii lahaaye mar haddii ay caynkaa tahay oo geedkani ninkan midhaha iibsanaya ay u sugnaatay taasda waa iska banayay midhaha in bilaa shardin ayadoon waxba goyn loo shardiin maxaa yeelay dee geedii iyo midhihii ayaa waxay ku kulmeen qof keliya milkigiisii marka waxay ka dhigan tahay ama ay shabbahdaa isagoo mar wada iibsado oo kale haddaba halkan uu inoo kala qaaday ee ina yidhi midhuhu mar hadday bacda buduwi salaaxihi wanaaggooda intuu muuqday dabadeed ay tahay waa iska bannaan yahay iyadoon waxba la shardiyin iyo iyadoo goyn la shardiyey iyo iyadoo kureebid la shardiyey kuwii ayagu aan wanaaggii weli gaadhin wuxuuna yidhi ma bannaana ilaa shardi goyn mooyaane waxa u farqiya bay leeyihin oo udhaxeeya masalan markana ay buduwi salaaxa gaadheen ee wanaaggooda u muuqday dee xabadoodii waa midhihii way iska adkaanayaanoo waa waaweynaanayaan sida badanna xilligaa aafo iyo wax ku yimaada way ka aamin noqdaan mar hadday midhuhu waaweynaadaan oy adkaadaan laakiin xaaladdaa wixii ka horeeya had iyo goraale dee waa wax iska daciif oo iska tabar daranoo inuu fasaad ku yimaado ayaa dhici karto hawada oo isku bedesho lafteeda ayuu wax ku noqon karaa markaa sidaa darteed baa loo shardinayaa inuu goosto inuu goosto mar haddii waxina wax lagu intifaacayo ay yihiin oo intifaac gelaya walow yaanay xilligii bislaadkii iyo wanaaggii fiicnaaba aanay gaadhin mar haddii lagu intifaacayo saasaa loogu shardiye yacni goosashada markaa nawaawi ayaa isagu wuxuu leeyahay waxaan idhi fain kaana shajar lilmushtari hadduu geedka mushtar leeyahy ninkan iibsaday hadduu geedka leeyay ninkan midho iibsaday hadduu geedda leeyahay washaradna alqaca oo aynu shardinana goyn oo aynu idhaahna xataa geedka hadduu ninku leeyahay waxaa shardiga yacni in la shardiyo goyn haddaanu idhaha lam yajib lwafaau bihi oofini waajibi mayso maxaa yeelay dee wax macnaa ma laha in lagu kelifo ninka oo la yidhaha midhahaaga geedkaaga ka gooso laakiin wuxuu leeyahay mar haddii ay qabla buduwi salaaxihi ay joogaan marka xataa la iibinayo walow geeda lafteeda ha ha lahaadee waa in la yidhaahdaa qowlka ansaxa goosana shardigina haddana gooso waa in la yidhaahdaa markaasuu leeyahay shardiga noocaasa in la oofiyaa waxba waajib maaha maxaa yeelay dee midhihii iyo geediiba isaga ayaa leh mar hadduu midhihii iyo geediiba leeyahay goosi loo shardiya ama lagu kelifaa wax macnuu leeyahay ma jiro wain biica haddii la iibiyo midhihii maca shajari geedda haddii la raaciyo jaaza waa banaanya bilaa shardin shardi la-aan walaa yajuuzu mana banaana bishardi qadcihi goyntiisa in loo shardiyana ma banaana waxau leeyahay sheekhu haddii midhaha la iibiyo maca geedka ayaa la isku raaciyey jaaza bilaa shardin ayadoon waxba la shardiyinoon midhihii goyntoodii la shardin waa iska bannaan tahay maxaa yeelay midhuhu dee hadda asalka oo geedka ah ayuunbay raacsan yihiin mar hadday midhihii asalkii geedkii la iibiyey ay raacayaan in la shardiyaa waxba ayada looma baahnaa mana banaana bishardi qadcihi yacni haddii ninka geedka iyo midhahaba laga ii wada iibiyo in loo shardiyo gooso ayada taasi ma banaana maxaa yeelay xajri iyo dee waxaa sharid ninkii iibsaday milkigiisii lagu faragelinayo oo lagu man laga mancinayo ayaa meesha ku jirta haddii la yidhaahdo geedkaa iyo midhahaasaanu kaa wadayno bishardi waa inaanad midhaha geedka ka goosataa dee waa ninkii wixiisii lagu tadaqulayo oo lagu faragelinayo weye saa darteed buu leey walaa yajuusu bishardi qadcihi goyntiisa in loo shardiyo ma banaana iyada bacdamaaba midhihii iyo geedkiiba laga wada iibiyo isagu wada leeyahay wayaxrumu waxaa xaaraana baycu zarci lakbari zarci cagaarna in la iibiyo fi lardi dhulka ku sugan ilaa bishardi qacihi goyntiisa in la shardiyo mooyaane fain biica macahaa haddii lala iibiyo dhulkii ow bacda ishtidaadi lxabi ama intii firigi u adkaaday kadib ayaa la iibiya jaaza bilaa shardin shardi la-aan waa iska bannaan yahay waxa uu leeyahay sheekhu waxaa xaaraan oon ansaxaynin zarac zarcuna waa wixii aan geedda ahayn zaracii cagaarnaayoo dhulka ku yaalla markaanu wanaaggiisu muuqanin in la iibiyaa ma bannaana oo la yidhaha beertaydii waxoogay caynkaasabaa iigu yaalla ama saladhabaa iigu yaalla ama kaabash baa iigu yaalla ee iga iibso ma banaana ilaa bishardi qacihi yacni in la shardiyo goyntiisa mooyaane sidii midhihi oo kale oo qabla buduwi salaaxi yacni intaan wanaagooda muuqan ka hor joogo oo kale ka xilliga wuxuu goosanayaa un dee ay wanaagoodu muuqdo ayuun baanu goosanayaa ee in la yskaga sii daayo dabeetana caahiya aafa ay ku dhacda ayaa la diidayaa haddaba zaraca haddii macaha dhulka la raaciyo oo zarac iyo dhulkaba la isku iibiyo ama keligii ayaa la iibiyey laakiin waa intii ay xabadii firiga ay adkaadeen jaaza bilaa shardin shardi la-aan waa iska bannaan yahay maxaa yeelay marka dhulka iyo zaraca akhda la israaciyo dee midhihii geedkii ayay ka dhigan tahay markan intay firiga adkaaday la iibinayaana wuxuu ka dhiganya midhihii oo intii wanaagooda muuqday kadib la iibinayo ayay la mid taho aynu soo marnay wayushtaradu waxaa la shardiyaa libeycihi iibkiisa waxaa loo shardiya zarca wa bayci thamar iyo midhaha iibintooda bacda buduwi salaaxi wanaaggu intuu muuqday dabeed la iibinayo duhuuru lmaqsuudi ujeeddadii inay muuqato ayaa la shardiyaa wadalika mithaal katiinin iyo wa cinabin iyo wa shaciirinba weeyaan waxau leeyahay sheekhu waxaa la shardiyaa marka la iibinayo zaraca iyo midhaha marka la iibinayo weliba intuu wanaagoodu muuqdayna ay yihiin duhuru lmaqsuud ujeeddada laga leeyahay inay muuqato ayaa la shardiyaa macnaha firigii iyo midhihii waa inay muuqanayaan si aanay u noqonin beyculghaa'ib shay maqanoo la iibinayo si aanay u noqonin waa inuu muuqanayaa shaygii maqsuudka ahaa sida tiinka iyo cinabka iyo ayagu wax dahaara ama daboola qoba malaha iyo shaciirta ayana waa heedii oo iyana saabuulkeeda ayay ka muuqataa baa layidhi marka wixii qarsoone ayaa la diyay wamaa shayga haddaba laa yura aan la arkaynin xabuhu firigiisa kalxindati waalcadasi oo fi sumburi saabuulkii ku jiraba weeyaane laa yasixu baycuhu iibkiisu ma ansaxayo duuna sumbulihi sumbulkiisa markaa in laga reebo walaa macahu in yacni la raaciyana ayana ma banaana fil jadiidi haddaan qabanno waxau leeyahay sheekhu ayaga wixii aan firigiisu muuqanin sida xindadii oo kale iyo cadaskii oo misirka ay ku sheegi jireen iyo sinsintii oo kale oo saabuulkii ayay ku jiraan iyagoo saabuulkii ku jira iibkoodu yacni in inta leebiyo saabuulka laga reebo ma banaano wuu ku asturan yahay macahu in la raaciyo la iibiyaana ma banaana maxaa yeelay maqsuudkii ayaan dee muuqanaynin oo waxaan wanaaggiisa ka mid ahan ku qarsoon marka jadiid waxa uu leeyahay in la raaciyo oo lagu iibiyay in laga reebo midnaba yacni ma banaana qadiim isagu wuxuu leeyahay ma iska banaantao ku baaqi aanshahana maslaxadaadiisa ka mid a ku baaqaashiisan ayaa maslaxada ka mida buu leeyahay walaa ba'sa dhibaato iyada kuma jirto bikimaamin walaa ba'sa dhibaato kuma jirto bikimaamin dabool ama qob laa yusaalu aan la suulin ilaa cinda alakli marka la cunayo mooyaane wamaa shayga lahu kimaamaani laba daxaad leh kaljawsi iyo wallawsiba weyn iyo walbaaqilaa fuulkii falaa yubaacu lyubaacu waa la iibinayaa fii qishrihi asfal yacni qobkiisa hoose waa lagu iibinaya walaa yasixu fi laclaa kasarana kuma ansaxayo wa fii qowlin yasixu waa ansaxaya in kaana radban hadduu yahay mid qoyan waxau leeyahay sheekhu wax dhibaato ah ma laha oo iibkii uma geysanayso kimaamkii kimaam waxaa la wacaaw alc manaa waa waxaa dahaarkaa ubaxa iyo ku dahaaranaya shayga markaa dusha ka wada mara ayaa looga jeedaa ama midhaha shayga qobkaa ku wada dahaaran ayaa loo jeedaa marka horena ubaxa kusii dahaaran isaga daboolkaasi iyo qobkaasi waxba ma yeelayo qobkaasoo aan la sulin marka la cunayo mooyaane waxba ma yeelayo waxa weeye sida rumaanka iyo muusga iyo dee qob baa ka sarreeya aan la cunayn oon maqsuudaan ahayn kaasi waxaana laga qaadaa un marka la cunayo kaasi isagu waxba ma yeelayo maxaa yeelay dee ku jiridiisan ayaa maslaxo iyo dana oo ugu xumaanaya haddii laga saaro sidaa daraaddeed lama odhanayo waxaan muuqanayn weeyaan oo iibkiisu ma ansaxayo wixii isagu laba kimaam iyo laba qob lahaa waa sida jawsga iyo lawsga waa mi wax ka yar waaweyn markaa jawsku is lawska iyo baaqila fuulka ah yubaacu falaa yubaacu bu muqni leeyah hilaadaasi waa midaan meesha ku jirin yubaacu fii qishrihi asfal isaga qobka hoose waa lagu iibinayaa maxaa yeelay kuharidiisa dee maslaxadiisa ayay ka mid tahay qobka hoose waa kaanoo lawsgaba u aragteen laba mid ayuu leeyay mid sare iyo mid hoose markaa kaa hoose isaga waa lagu iibinaya walaa yasixu fi lcalaa laakiin ka sare kuma ansaxayo maxaa yeele waxaan masaalixdiisa ka mid ahayn ayaa wixii la doonayay uu ku qarsoon yahay saas darteed baan u ansaxaynin qowl baa wuxuu leeya yasixu in kaana radban war haddii uu qoyan yahay wuu ku ansaxayaa maxaa yeele dee wanaaggii baa ku xidhan oo kii hoose ayuunbuu ilaalinaya qoyaankiibuu u ilaalinaya buu ley mar haddii wuxuu isla qoyan yihiin kan sare ka hoosunbuu ilaalinaya wabuduwu salaaxi thamari midhaha haddaba wanaagooda muuqashadiisu waxa weeye duhuuru mabaadi nadji bislaadka horrayntiisii oo muuqata iyo walxalaawati macaanka fiimaa shayga laa yatalawanu aan midaboobin wa fii gayrihi kaa wixii aan ahayna bian yaquda waa inuu gudagalo fi lxumrati casaanka ee ugu sawaadi madowgii wayakfiihi waxaa ku filan buduwu salaaxi bacdihi barhkii oo wanaaggiisu muuqda waa in qalla haba yaraada eh waxau leeyahay sheekhu qabla buduwi salaaxi iyo bacda buduwi salaaxi intii wanaagooda muuqday iyo intaanu muuqan ayuu inoo soo kala qaaday daba halkanuun baan inoo sheegayaa budugu salaaxu wuxuu yahay budugu salaax wuxuu leeyahay yani ashyaadu waa inay sifadii laga doonayey ee loogu qasdinayo waxan waxa lagu falo waa inay gaadhaan weeye macnaha midhaha waa in bislaadkoodii iyo macaankoodii bilowgiisii u muuqda mabaadidii ama yani bilowyadii bislaadka iyo macaanku wixii aan midaboobaynin waa inuu muuqdaa oo masalan uu jilcaayo dee haddii la dhadhamiyo macaan iyo bislaadki uu ka muuqanaya wixii isagu kayrkii ahaayee midaboobayay midabka yeelanayey waa inuu ama casaadaa ama madoobaadaa ama cagaarmaa siduu midabku ku bislaan jiray waa inuu gaadhaa waxaana ku filan buu yidhi budubu salaaxi bacdihi barhkii wanaaggiisa muuqashadiisa ayaa ku filan waa in qalla haba yaraadee haddii ay inay muuqato inta kalena waa ku filan tahay walow baaca hadduu iibiyo hamarata bustaanin beer midhaheed ayuu iibiyey ow bustaanayne ama laba beerood midhahood ayuu iibiyey oo badaa salaaxu bacdihi barhkii wanaaggiisa u muuqday fa calaa maa sabaqa fi ta'biiri wixii ta'biirka inoogu soo hormaray ayuunba halkana ku sugan waxa uu leeyahay sheekhu hadduu iibiyo hamarata bustaanin ow bustaanayn beer midhaheed ayuu iibiyey ama laba beerood midhahood buu iibiyey oo barh ka mid a wanaaggoodii u muuqday jinsigooduna waa isku mid markaa wuxuu leeyahay waxaa la raac waxaa lagu soconaya ama xuunkeeda ay noqonaya si taabiirka inoogu soo martay oo kale ayuunbay tana la xugu noqonaysaa oo macnaha halkan waxaana looga jeedaa dee wuxuu raacayaa wixii aan wanaaggiisu muuqanin wixii wanaaggiisu uu muuqday ayaa xagga beerta la raacinayaa sidii aynu halkaa horeba aynu masaladan oo kale aynu ugu soo marnay xalayse dariskeenni walow kaanat fi bustaanayni ama walow baaca nakhalaati bustaanin muطlicati wa bacduha mu'abarun falilbaayici fain afrada ma lam yu'abar falilmushtari fi asaxi walow kaanat fi bustaani falasaxu ifraadu kulli bustaani bixukmihi halkaas ayuu inoogu xaleeyuu inoogu celiyey waman baaca ka iibiya maa badaa salaaxuhu wuxuu wanaagiisu muuqday lazimahu waxaa ku waajiba saqyuhu inuu waraabiyo qabla takhliyati intaanu u khaali yeelinaanu ninkii u faaruqinin iyo bacdahaa dabadeed wayatasarafu waana ku tasarufaya mushtariihi ka iibsaday bacdahaa dabadeed waxau leeyahay sheekhu qofka iibiya midho uu wanaagooda muuqday ama zarac ee dabeedna meeshii lagu baaqi yeelee gacanta ku sii haya lazimahu saqyuhu inuu waraabiyo ayaa laasimkao haddii waxan wax la waraabiyo u aha waa ti layga iibsadin maahee hadduu ninkii kaga tago waa inuu waraabiyaa qabla takhliyati wa bacdaha dee in tii aanu weli gacanta u gelinen u khaali yeelin iyo intii u khaali yeelayba yacni in qadar waa inuu waraabiyaa midhihiina ay ku kordhayaan dhimasho iyo fasaadna ay kaga nabadgelayaan leannahu waxay taasi ka dhigan tahay tasliimkii iyo udhiibiddii waajibka ahayd sidii yani wixii aada miisaysay markaas aada u miisayseed u miisaamaysay ayuun bay la mid tahay ninkii mushtarkiisa ahaayee mushtariihi kii iibsaday midhahaasina bacdaha takhliyadaa weji kasta ugu tasarufayaa buu leeyahay wayatasaraf mushtariihi kii iibsaday midhaha bacdaha takhliyadaa dabeedna waa ku tasarufaya walow carada hadduu soo dariyo muhlikun wax oo muhliga oo halaagay midhihii ayaa bacdahaa takhliyadii dabadeed soo dariyey ka bardin waaba qabow oo kale faljadiidu anhu min damaani lmushtari mushtar ayay damaankiisa noqonaysaa ee walow tacayaba hadduu ceeboobo bitarkil baayici baayic ninkii iibiyey oo ka tegey asaq iyo waraabintii ayay ku ceeboobeen falahu lkhiyaaru ninkii khiyaar buu yeelanaya ee walow biica haddii la iibiyo qabla salaaxihi ayaa bishardi qadcihi gooyin shardigeed lagu iibiyey walam yuqdac lamana goosan xataa halaka ilaa u halaagsanay faawlaakani isagaa ka mudan bikownihi haysiisa min damaani lmushtari mushtarka damaankiisa inuu noqdo kanaa ka mudan waxa uu leeyahay sheekhu masalan midho ayaa la kala iibsaday ninkii dabeetana qab iqbaadkii wuu sameeyo waa u faaruqiye intaa dabadeed ayaa wax halaagay midhihii ayaa ku yimi aafa samaawiya ku timi ka bardin haamaday qabow baa ku fadhiistay ama kulayl ama ayax baa ku fadhiistay ama waa gubtayba waana bacda takhliya oo intii gacanta loo geliyey ee loo khaali yeelay weeye walow yaanu markaa isagii la wareegin be faljadiid qowlka jadiid waxa way anahu min damaari lmushtari ninka mushtara ee iibsaday ee loo faaruqiyey ayay damaankiisa noqonaysaa ninkii waxba kuma yeelanayo weeye maxaa yeele takliyadaasi ayadaa ku filan bay leeyahay tasarruf banaanidiisa dee damaankii inay ra isla mar hadduu ku tasarufi karayey damaankii inay usoo rartay isagana waa ku filan tahay bay leeyahay qadiim isagu min damaan ilbaayic weeyaan buu leeyahay leannahu sala allahu alay slam xadiidkii muslim amara biwadci alxawaaiji in la iska daayo waxyaalaha dhibaatooyinku ku yimaadeen ayuu faray rasuulku xadiidkaas ayuu qadiim haysta ka kale wuxu le waa iska cala nadbi ama waa qabla takhliya oo adilada ayaa la jamcinaya bay yidhahen haddaba midho hadday ceeboobaan oo waxay ku ceeboobeen masalan ninkii baayicee iibiyey oo ay gacantiisa ku jireen ayaa waraabkii iyo biyihii ka goostay ninkii ayaa biyihii ka goostay falahu mushtar wuxuu leeyahay alkhiyaar door ayuu leeyahay inuu markaa fasaqo iyo inaan fasaqin maxaa yeele sharcigu ninkan iibiyey wuxuu ku laasimay inuu wixii kobciyo oo waraabiyo dee waraabkan uu ka gooyey ku ceeboobeenna waxay ka dhigan tahay ceebayn intaan shaygii gacanta lagu dhigin uu ceebeeyey oo kale taasoo aynu khiyaarka kusoo dhex marnay haddii midho la iibiyey buu yihi haddaba intii aan wanaagoodu muuqanin ka hor ayaa la iibiyey bishardi qacihi waxaana la yidhi waar shardi iga gooso midhohan mar hadday xilligaa joogan way iska aafa badan yihiin iga goosa bui walam yuqtac lamana goosanin ee midhihii sidii bay meeshii ugu yaaleen xataa halaka ilaa uu ka halaagsamo balaayaa ku dhacday cayayaan iyo waxbaa ku wixiba waa halaagsaneen fa awlaa bikowni min damaani lmushtari kan ayaa ka mudan inuu noqdo ninka mushtarkee iibsaya damaankiisa wixii aan la shardin goyntiisa ee wanaagooda muuqday kanaa ka mudan maxaa yeele isagaa ku gabadfalay markuu goosashadii loo shardiyey uu ka tegey oo wuxuu ka mudan yahay buu leeyahay masaladaa inta shaygii oo wanaaggiisii uu muuqday kadib la iibiyey takhliyana loogu sameeyey ee dabeedna uu ka tegey ee aafadu ku timid taas ayuu ka mudan yahay buu leeyahay walow biica haddii la iibiyo tamarun midho ayaa la iibiyey yaklibu ay qaalib tahay talaaxuqhu inay isa soo gaadhaan iyo wakhtilaatu xaadisihi kiisa soo baxay inuu bil mawjuudi kii joogay ku darsamo uu ku qaldamo ay badan tahay katiinin iyo waqitaainba weyne lam yasixa ma ansaxayo ilaa an yashtarida cala lmushtari ninka iibsaday inuu u shardiyo mooyaane qadca tamari midhihiisa inuu goosto shaygan midhahahe la iibinayo ama yani zarca ayaa wuxuu qaybsamaa laba qaybood masalan qaar way iska daba dhashaan markaasay isku qaldamaan waxna waa wax mar qura un dhasho marna la gooyo marka wuxuu leeyahay haddii la iibiyo midho ay qaalib tahay inay isa soo haleelaan oo iska daba dhashaan oo wakhtilaatu yaklibu talaaxuquhu isa soo haleelkiisu ay qaalib tahay iyo wakhtilaatu xaadisihi bilmawjuud kiisa hadda soo dhashay ee soo dariyey inuu kii hore ee mawjuudkaa joogay uu ku darsamo ku qaldamo ay qaalib tahay ayuu ka iibiyey waaba maxay waa sida tiinka oo kale tiinku hadiyo goola laakiinan xun maahee waa kaashaam weeye oo yani ku dhow dhow timirta oo markaad dushiisan kaba aragto aad kaba usgusaysaba haddana macaankiisa aad ka ebayso timirta aad uga macaan waa tiinkaa iyo kitaabaalka aradubihi iyo lam yasixa iibkii ma ansaxayo maxaa yeelay dee waxaan suurtogelayn dhiibid wixiba asagoo kan isku qaldamay intuu ka iibiyo u dhiibayay waa kee ilaa an yashtarida cala mushtari qadca tamarihi inuu u shardiyo ninkan mushtarka ibtodha waar iga goosa mooyaane bal masalan inagu waxyaala aynu naqaana aynu aadka u fahmayna tabaandhadoo kalaa ka mid a tamaandhad way iska daba dhalataa way iska daba casaataa dee markaa ninka haddii imika badh laga iibiyo dee waa inuu intiisii markaa goostaa haddii kale ubaxa dhalin ayaa kusoo gaadhaya dabeedna wixii bay isku wada qaldamaya marka in loo shardiya ninka mushtarka inuu midhihiisa goosta mooyaane si dee looga nabad galo ikhtilaadkaa siintii iyo udhiibiddii ishortaagayey walow xasala likhtilaatu isku darsankii haddaba hadduu xasilo hadduu xasilo alikhtilaatu isku darsankii ayaa yimi fiima yanduru fiihi waxa aanay caadiba ahayn oo aanay badnayn isku qaldankooda faladharu adharu waxa way anahu laa yanfasiku lbaycu iibku ma fasakmay bala yadkhiru mushtari mushtar baa door qaadanaya ee fain samaxa lahu lbaayicu hadduu ninkan iibiye u fasaxo bimaa xadatha waxaan soo dariyey saqada khiyaaruhu khiyaarkiisu waa dhacaya fil asaxi asax haddaan qaban waxa uu leeyahay sheekhu haddii ikhtilaad iyo isku darsan ka yimaado midho aan isba soo gaari jirin oon isku darsami jirin oo naadir ay ahayd fimaa yanduru fiihi macnaa ay yar tahay inay isku qaldamaan ayuunbaaba ilaahay si soo gaarsiy waa isku qaldameen midhihii laga iibi qaar kalaa ku qaldamay adar waxa wey inaanu iibkii fasakmaynin horto dee cayntiina mabiicdii shaygii laybiyena waa baaqi waa la dhiibi karayaa bal ninka mushtarkaa ayaa wuxuu door qaadanayaa fasak iyo inuu baneeyo inuu iibkii fasako iyo inuu iibkii socodsiiyo haddaba hadduu u saamaxa buuhi ninka baayici ninkan shayga ka iibiyey hadduu waxaan ku darsamayna uu yidhaahda qaado saqada khiyaaru fil asaxi asax haddaan qabano khiyaarkiisa iyo doorkiisa waa dhacyo wax maxduura ayaan dee wixii laga digtoonaa ayaan meesha ku jirin walaa yasixu ma ansaxayo bayculxindati xindada iibinteedi ma ansaxayo fii sumbulihaa iyadoo saabuulkeedii ku jirtaa wahuwa almuxaaqalatu waa muxaaqalo wala rutabina in la iibiyo cala naqli ku sugan bitamrin in lagu iibiyana ma banaano wahuwa almusaabanatu waa musaabano waxa uu leeyahay sheekhu ma banaana in xindadii ama qabadidee ama gelaydhe iyadoo saabuulkeedii ku jirta in la iibiyo bisaafiyatin mid saafi ka ah oo iyada saabuulki iyo wixi oo dhan ba laga saaray in lagu iibiyaa ma banaana waana muxaaqalaana taa la yidhaahdaa maxaa yeelay dee maqsuudkii iyo wixii looga jeeday ayaa horta waxaan wanaagiisii ka mid ah salaaxiisi aan ka mid ahayn ku qarsoon oo waa tan saabuulkii ku qarsoon midda labaad dee dhinac waxaa kasoo wada jeeda tibni ama yacni buusho iyo saabuulkii baa dhinac kasoo jeeda dhinacanna saafi baa kasoo jeeda marka xaggaana muddo cajwi bay ka noqonaysaayo dee isku miisaan ma noqonayaan oo tanaa yanaanaysa hadhowta marka saabuulkan iyo laga saaro waxaan qobkan iyo buushaan marka laga saaro tanaa yaraanaysa marka muxaaqalaana la yidhaahdaa oo waa tii xadiidku oo ku soo aroorayey min alxaqle ayaanay ka timi baa la yidhi o waa dhulka bannaan in wax dhisma iyo wax geeda midna aan lahayn maxaana loogu magacaabaya dee zarac meeshiisii ku yaala ayay markaa ku tacalluqdaa sidaasaa muxaaqalo loogu magacaabayna rudab yani rudabkana waynu tilmaano waa xaaladda shanaad ee timirtu ay marto ama waa markay ugu malabka badan tahay ee aanay weli xaaladan timirta aanay gaadhin rudabkaa in la iibiyo oo geedda ku yaala in timir lagu iibiyana lama ogola leanna waa kii rasuulku yihi ayanqusu rudab rudabku ma nusqaamaya markuu qalol haa bay yidhahdeen haddaba ma banaana buuli kaana musaabana ayaa la min azabni ayay ka timi oo dafci ah maxaa yeelay dafcintaana waxaa loogu magacaabaya dee qabni iyo dagid baa markaa kusugan oo qofkii la dagay baa dabeetana doonayo inuu iska dafciyo iska celiyo kii wax dagina inuu socodsiiyo halkaa dabeedna isriixriix iyo isjiitan zabaniya min azabni ayaa asalkeeda lafteeda la yidhahdaayo bimacnaa dee gaaladaasi halka ku riixayaan ay ku gurayaan marka taana musaabana la yidhahdaa wa yurakasu haddaba fi lcaraaya caraayaha iyaga waa la rugseeyaa wa huwa caraayana waxa weeye baycu rudabi oo cala naqli lagu iibiyo bitamrin waa baycu rudabi oo cala naqli ku sugan oo bitamrin fi lardi timir dhulka taale lagu iibiyo aw ilcinabi oo fi shajari ku sugan oo bizabiibin zabiib lagu iibiyo fii maa duuna khamsati awsuqin shan ratirar wixii ka hooseeya ee walow zaada waxa uu leeyahay sheekhu waxaa la musaabanada bayculcaraayaha beycalaya beyculcaraaya ayaa loo rugseeyaa jamcu cariya xariyana waxaa la yidhaahdaa waa intaa uu ninku reerkiisu inay cunaan uu dhiganayo oo dabeedna markay sanadkii la soo gaadho ayaa wuxuu ku iibsanayaa intay dee tan yar gabowday ee sanadka taallay ay ka yar yacni qashaafaan amaba ay ka yar kacaan ayay dabeedna taa cusub ee geedka ku taalla ayay dabeedna ku iibsanayaan marka wuxuu yidhi sheekhu waa rudab geed ku sugan geedkii nakiisa waa rudabkii oo geedkii timirta ku sugan oo la qiyaasay kharsi lagu sameeyey wixii aynu kharsiga aynu kusoo maray zekada la qiyaasay intay tahay ayaa waxaa lagu yihi bitamrin fi lardi timir miisan oo dhulka taalla masalan reer haystay waxoogaygaa timirtaa ayaa dabeedna reeray u baxday oo taa malabka badan ee wanaagsan ay ku taalo ayaa dabeedna masalan gadbad baa halkan taalla timira ayay gadbad waxay kaga iibsanayaan la qiyaasay oo geedka ku taalla waa baycu rudabi cala nakli ku sugan ayaa bitamri fi lardi lagu iibinaya aw ilcinabi fi shajar ama cinabkii oo geedka ku yaal baa bisabiibin lagu iibinaya ogobay sabiibkan yaryar aad arkaysaa waa cinabkan haddaba suuqeenna yaal unbaa markuu muudka iyo waxaasi ka baxaan ayumu intaa leekaadaa marka rudabkuna waa markuu sidaa cinabka oo kale ay timirtu tahay markaa timirta iyo zabiibka isu dhigma rudabka iyo cinabkuna waa isu dhigmaan cinabkii oo geedka ku yaala ayaa waxaa lagu yahay zabiib dhulka taalla oo miis ah markaa taana waa laga soo reebay rasuulku sala allahu alay wasalam xadiidkii muslim warakasa fii bayci alcariya an tubaaca bikarsiha yaakulu ahluhaa rudaba in qadarkeeda lagu iibiyo oo ehelkeedu ay rudab ahaan u cunaan ayay rasuulku baniyey waxay dhahdeen markaa rudabkumay kusoo hortay cinabkana waa looga qiyaasay mid waliba waa zakawi waana wax la kharsin karayo kharsigana way wadaagaan waana markuu angagana wax la kaydaysto xaggii rabowigiina waa iskaga mid sidaa darteed bay markaa iskaga qiyaasteen nasku wuxuu kusoo arooray un timirta welibana waa inay fi ma duuna khamsati awsuq waa inay shan ratirarna ay ka yar tahay oo aanay macnaa dee toban kintaal waa inaanay gaadhaynin fi ma duuna khamsati awsuq shan kintaal yani waa inay ka yar tahay ilaa awrkii kintaalun buu qaadayaa yani laba gadbood ayuu qaadaya markaa shan ratirar waa inay ka yar tahay leanna rasuulku arkasa fi bayc alcaraaya bikarsiha fi ma duna khamsati awsuqin oo fi khamsati awsuqin xadiidkii saxiixayn wax ka yar khamsat aw fi khamsati awsuqin ayuu daawud bin xusein axadu ruwaati uu ka shaki marka shaafici ka yar buu qaatay fi axadi qowley ta yar un baa la hubaabuy qawlka kalena inta shantana waa ku ogolaaday walow zaada hadduu kordhiyo fii safqatayni laba safqo laba iib ayuu ku kordhiyey jaaza way iska badnaya wa yushtaradu waxaa la shardiyaa wa yushtaradu waxaa la shardiyaa ataqaabudu yani kala qaadasho bitasliimi thamari midhihii in la dhiibo kaylan iyagoo miisan watakliyati fi naqli geediina laysu baneeyo waladaru adana waxa anahu laa yajuuzu ma banaan fi saa'iri himaari midhaha intooda kale ma banaana wa anahu wala soco anahu laa yaktasu inaanu ku gaar noqonayn bilfuqaraai fuqarada inaanu ku gaar ahayn waxa uu leeyahay sheekhu waxaynu nidhi fi ma duuna khamsati awsuq ayaynu nidhi ayay cariyadaasi ku banaan tahay haddaba hadduu ka kordhiyo shan diratirar wixii ayuu ka kordhiyey fi safqatayn waa laba iib laba iib ayuu sameeyey mid waliba yacni way ka yar tahay khamsatu awsuqi marka la isu geeyana dee mid waa ka badan yihiin jaasa waa bannaan yahay oo taasi waxa iyadu iska bannaan weeye marka caqdigii mushtarkii iyo baayicii iyo kullina waa ku tacadudaysaa waxaa kaloo la shardiyaa bu ihi baycu lcaraaya in majiska lagu kala qaato oo ninkii masalan midhaha laha timirta lahaa u ama zabiibka lahaa inuu dhiibo geediina markaa ninkii loo khaali yeelo ama cinabkii maxaa yeele waa cunto cunto lagu iibinayo waa shay rabowiya markaa waa in taqaabud u dhacaa oo midhihiina la dhiba geedkiina la yidhaha waa kaasi waaye waa ku faaro adharna waxa weeye inaanay banaanayn caraayahaasi fi saa'iri fi saa'iri thimaar midhaha intoodii kale inaanay ku bannaanayn maxaa yeelay dee waxa iyadu kala tagsan weeyaan had iyo goora waxyaalaha kale oo caleemahooda iyo waxoodaana way ku qarsoon yihiin markaa in la qarsiyo ama la qiyaasay ayaan suurto gelaynin waxaa kaloo adharay in beycul caraaya aanu ku gaar ahayn dadka fuqarada ah ee xataa akhniyadana ay u bannaan tahay oo dee xadiida ayaa itlaaqday taaniga wuxuu le adharay ka soo horjeeda yakhtasu bihim may iyagu ku gaar yahay oo wacli shaafici baa wuxuu wariyey zayd ibnu thaabit ayaa wuxuu ka wariyey wuxuu ihi niman baahan oo ansaara ayaa rasuulka waashtakooda waxay idhaahdeen rasuul allow rudabkii waa gaadhayaa annagoo lacag aanu ku iibsanana aan haysanin aanu dadka la cunno laakiin timirtii hore ayaan wax ka haysanaa timirtii hore ayaan wax ka haysanaa ee maxaanu yeellaa dabeedna rasuulku malaasi u rukseeyey inay caraayaha ku iibsadaanoo yacni timirtaa ay hayaan in qadarkeedaoo rudabkaa ku yaalla ah ay ku iibsadaan markaa xadiidka ahu shaafici warinayana waa la daciifiyey saa darteed ayay yani cumuumka axaadiistaa kale ay ugu tegeen oo yidhaahdeen waa inaanay ku gaar ahayn ba adhar ah yani qowlkaasina wuxuu leeyahay fuqarada ayuu ku gaariyo kaas iyo deliisha baabu ikhtilaafi almutabaayicayni waxaa u baab yahay oo baabkan loo guntay iskhilaafka labadii qof ee wax kala iibsaday yacni labadaa wax kala iibsaday waxaa la mid a ciddii meeshooda taagnayd oo ama wakiila ama masalan waarisa oo isku qabta kayfiyadii iyo qaabkii u caqdigu lahaa ida itafaqaa markay isku waafaqaan labadii qof ee wax kala iibsaday calaa sixati lbayci iibka ansixitaankiisii markay isku waafaqaan uma intaa dabeed ikhtalafaa ay isku khilaafaan fii kayfiyatihi qaabkiisii wadaalika mihaalka qadri thamani lacagta qadarkeediiba weeye aw sifatihi ama sifadiisii aw ilajali ama muddadii aw qadrihi ama intuu leekaa aw qadri lmabiici ama shaygan la kala iibsaday intay ahayd walaa bayinata walxaa laa bayinata wax maragiina aanu meeshaa joogin taxaalafaa labadoodiba waa isla dhaaranayaan oo mid waliba waa dhaaranaya waxau leeyahay sheekh waa hadday isku waafaqaan labadii ruux ee wax kala iibsaday ayaa calaa sixati albayci iibkoodii inuu ansaxay oo uu hirgalay ayay isku waafaqeen oo wuxuu mid waliba leeyahay haayo waanu kala iibsanay oo iib saxiixa ayaana dhex maray ayuu mid waliba leeyahay se haddee waxay isku qabteen oo isku khilaafeen qaabkiisii marka waxaanu inoo sheegay oo dhammi qaabkiisii ayay soo gelayaan waa maxay lacagtu intay ahayd ayay isku qabteen oo midna uu leeyahay masalan wixii boqol ba aynu kala siisanay ninkii baayicahee iibiyey ninkii iibsaday mushtaraane wuxuu leeyahay maya toddobaatan bay ahayd ama siddeetan bay ahayd oo ninkii baayica i sheegin iibiyena wax badan buu sheeganayaa kii kalena wax ka yar buu sheeganayaa aw sifatihi ama sifadiisii yacni lacagtii qaabkay ahayd ama jinsigeedii ama qaabkii ay lahayd lacag noocaasa ayaan kaaga iibiyey berigaa hore dee dahabka ayaa mid sixaaxa iyo mid mukasara iyo u qaybsamayay ku misaalinayeen markaa taa sifadaas isku qabteen ama jinsigii lacagta taasaan kaaga iibiyey ma tanaan kaaga iibiyey ama lacagtu sixaaxa bayd ama mukasara ayay ahayd ayay isku qabteen aw ilajal ama muddadii ninkii mushtarahaabaa wuxuu yidhi war waxaynu ku heshiinay inaan lacagta kugu siiyo muddo bila ama sanad inaan ku bixiyo ayaynu ku heshiinay ninkii kaybiyena wuxuu leeyahay maya wax muddoa kumaynaan heshiinine naqad bay ahayd aw qadrihi ajalka ayuu damiirkaasi u noqonaya qadri اlajal muddo waa la isku waafaqsan yahay laakiin qadarkii muddada ayaa la isla khilaafsan yahay oo bil bay ahayd iyo may lix bilood bay ahayd oo kalaa la isku hayaa ninkii baayica wuxuu leeyahay muddo waa inoo dhexaysa lakin muddoeni bil bay ahayd kii kalena wuxuu leeyahay me bil may ahayn waxay ahayd lix bilood ama sanad bay ahayd qadri lajal weeyaan aw qadri lmabiic ama shaygii mabiicda ahaa ee la karaybsayey baa qadarkiisa la isku hayaa toban neef oo adi u ahaa maya shan buu ahaa waxaasi kartoon buu ahaa maya waa ka yaraa wixii baa tiradiisi la isku hayaa walaa bayinata wax markhaati ah oo midkoodu haystaana ma jiro maxay samaynayaan taxaalafaa labadoodiiba waa isu dhaaranayaan oo mid waliba wuxuu ku dhaaranayaa wuxuu sheegayey inuu run yahay iyo waxa uu ka kala sheegay inaanay jirin ay mid waliba ku dhaaranayaan maxaa yeelay xadiidkii muslim alyamiinu cala almuddacaa calayhi ayuu yihi dhaarta waxaa lagu leeyay muddaca calayhi mid la arkaana waa muddaca calayhi siduu mudduciba u yahay waa mudduci muddaca calayhi dhinacna ka ah dhinac waa mudduci waxbuu sheeganayaa dhinacna waxbaa lagaga sheeganayaa isagii marka mid kasta waa mudduci iyo muddaca calayhi marka haddaba halkaa uu ina yidhi ida itafaqa calaa sixati albayc albeyc laysa biqayd iibku maaha qayd yacni waxaa la mida iyagana cuquuddii mucaawadaadka iyo wax kala bedelashadu ay ku jirtay ayaa iyagana taxaalufkan iyo marka sidaa la isugu qabta ay dhaartu imanaysa jucaaladii baa ka mid a qiraadkii baa ka mid a sulxii baa ka mid a sandiigoo kale laga sulxtamaye marka uu ina yidhi ida tafaqaa calaa sixati lbayc waxa uu hal aa kaga ixtiraazayaa marka aanay isku waafaqin ama caqdigii way isku waafaqeen laakiin caqdigani ma beyc buu ahaa mise hiba ayuu ahaabay isku hayaan war waxaan waynu kala qaadanay miyaad iska kay siisay mise waad iga iibisay ninki wuxuu le waad iska kaysi kana waan kaa iibiyey buu leeyahy oo caqdi waa las lakin caqdigi baa la isku hayaa taana taxaaluf ma jiro dhaari ma soo gelaysaa iyada sidaynoo iman doontaa walaa bayina wax markhaatiina ma jiraan bu ina yidhi waxaa la mid ah haddii ay laba bayino keenaan oo ay istacaarudaan laba bayina hadduu mid waliba markhaati soo taago oo lana kala rajixi kari waayo toosna ay isaga hor yimaadaan tasaaqada taa baa la yidhaha labadaa markhaatiba meesha waa laga saaraa dabeetana markhaati la-aan bay soo baxdaa sida xagga dambe insha allahu tacaala kitaabu dacaawi walbayinaat inoogu iman doona haddii wax la isku haysto oo dabeedna yani loo kala sheegto yani mid waliba mid waliba dhinac buu ka sheeganaya mid kasta markaa markhaati buu la yimi murajaxaad baa jira waxa bayinaadka lagu kala rajaxo waxa lagu kala rajaxana waa la waaye waa la isla daadinaya markaa labadoodiiba ka halkan markuu ina leeyahay walaa bayina markhaatina aanu jirin amaa markhaati waaba jiraye yani way iscaarideen wuxuu halkaana kaga ixtiraazaya haddii midkood uu bayino haysta markhaati haddii midkood uu markhaati haysta markhaatigaas ayaa lagu camal falayaa taxaalufkan iyo dhaartani madisu waa marka meeshii marag la waayo dee waxaa kaloo masalan ay hadda tilmaam wathaa'iqa masalan haddii qoraal rasmi a la hayo oo qofka saxiixiisii leh iyada lafdeedu waa waxyaalo la tixgeliya maanta ayay ka mid tahay kaalkaa uu leeyahay labada mutabaayicaynka yani hadalkaasi waxa uu koobsanaya ama soo hoosgelaya hadday masalan yihiin labadii shaygan lahaa ee maalikeyn hadday yihiin ama laba wakiil hadday yihiin labadan isqabtay midba midba wakiilo aha way isqabteen xukunkuu caynkanuun midkood baa maaligaho waxaan le midna waa wakiil iyaduna waa la mid markaa in wakiil la dhaarinayo na laba wej ayaa ku sugan labadaa wakiil inay dhaaranayaan oo imaamu nawowi inay taxaaluf ay dhaaranayaan ayuu rajaxay fasaq ayaana dee ka imanaya ama midkood ayaa diidaya oo kii kale ayaa dhaaranaya wasaa loo xukumaya waxaanay yidhaahdeen yani xagga fiqi ahaan ma jirto mas'alo uu dhaaranayo wakiil oo aan tan ahayni masألة يحلف فيها الوكيل غير هذه المسألة يعني ما jirto waa maسلada nun ka تxaalفaa bu i sheek labaduba waa isla dhaaranayaan فيحلف hadaba wuu dhaaranayaa كul mid la arkaa عalى نفي qwل صaaxibihi saaxiibkii qowlkiisa anfintiisa ayuu ku dhaaranaya wa ihbaati qowlihi iyo qowlkiisa sugidiisa wa yubda-u bilbaayici ninkii baayic baana lagu bilaabaya wa fii qowlin bilmushtari meeki ibsay baa lagu bilaabaya wa fii qowlin yatasaawayaani way sinmayaan fayatakhayaru lxaakimu xaakimkaa door qaadanaya waqiila waxaa le yuqracu maye waa loo qori tuurayaano waa la yidhi waxaynu nidhi waa dhaaranayaan qaabkii dhaartii ayuu noogu sheegay wuxuu leeyahay mid la arkaa wuxuu ku dhaaranayaa qowlka saaxiibkii inuu nefiyo uu reebo qowlkiisana uu sugo maxaa yeelay waa muddaci iyo muddaca calayhi markaa wuxuu anfinayaa wuxuu diidayey waxaan u sugayaa wuxuu sheeganayey wuxuu diidayena waa reebayaa wuxuu sheeganayana waa sugayaa markaa waxaana lagu bilaabayaa dhaarta bil baayici ninka baayica ah ee shayga iibiyey ayaa lagu bilaabayaa maxaa yeelay waxay leeyihiin loogu bilaabayaa dhinaciisa ayaa xoog badan bay yidhaahdeen oo maxaa yeelay dee shaygan nabiicda ahi isaga ayuu usoo noqonayaa marka la fasaqo ee taxaalufkeenu yimaado fasaq yimaado nabiicda isagay usoo noqonaysaa weliba milkigii uu lacagta ku yeeshayna waa taam noqdo caqdigiibuu ku taam noqday laakiin mushtarka ninkan iibsaday milkigiisi mabiicda muu taam noqon ilaa qabdiga gacan ku dhigid mooyaane markaa jaanibkiisa ayaa xoog badan bay yidhahdeen sidaa darteed baa loogu bilaabaya qowl baa isagu wuxuu leeyahy bilmushtari ma yubda bilmushtari waxaa lagu bilaabaya ninkii iibsaday maxaa yeelay baayic dee wuxuu sheeganayaa lacag dheeraad ah asalna waxa ah in ninkan dim dumadiisu ay beri ka tahay waxaa dheeraadka mabiicduna weliba sheegeena dee milkigiisa ayay ku jirtaa dhinaciisa ayaa xoog leh ayuu kaa kalena ku doodaya yacni halkaa waxaynu ka fahmaynaa yacni sida ay culimadu ama fuqahadu ay waxa cadaaladda la yidhaahda ay u ilaalinayeen ay u dhowrayeen yani waxay noo iman doonta masalan marka qadaa iyo xukunka aynu marayno in ninka xakiimka uu xukumaya uu ku simo yacni dadka u yimaada ama mutakhasimaanka ee doodaya xagga eegmada xagga la hadalka xagga ufurfurnaanta xagga meesha meel fadhiisiga haddaanay gaal iyo islaam ahayn hadday gaal iyo islaam yihiin muslimkaa la sharifaya gaalkuna haydnadiisa ha iska taagnaada innaga imika muslimkana waa lagu hirgeysaya gaalkana aad baa loo tarxiiminaya kursi weyn baa loo doonaya indhaha laga foorodinaya yani waynu arki doonaa bal hadda markaynu xagga dambe haddii laalayna gaarsiiya jizyada iyo marka laga hadlayo bal hadda maqaamka ay ku lahaayeen gaaladu fuqahada agtooda kuwa dhimiyiinta ah ee inagu dhex jira ee masalan aynu cashuurta ka qaadno yani qaabkay ula mucaamaloon jireen iyo qaab axkaamtay u dhigeen waynu arki doonaa insha allahu tacaala in yani xataa waxa gawaadhida iyo waxa dadka muslimiinta farday fuuli jireen waa laga mancinayaba inay farda inay fulaan dameeraha iyabaa loodhanaya fuula dameerahana weliba lugaa ka kala ridi maayaan gudub bay fuulayaan bay dhaheen aad bay uhaaneynayen ilaahay laynu haaneeye weeyaan qawl baa isagu wuxuu leeyahay yatasaawayaani waa sinmayaan labadoodu waa mudduci iyo muddaca calayhi wax tarjiix ma jiro mar haddii aan wax lagu kala rajxay fayatakhayaru lxaakim xaakimkaa door qaadanaya kuu ku bilaabayo qiil ba wuxuu yuqricu waar may ha u qorido yumidun hebelow odhan halkaa maajuur baaba soo geli hebelow horbilow hadduu yidhaahdee ha u qori tuuro oo kii qori tuurka u soo baxo ha ku bilaabo wasaxiixu saxiixna waxa weeye annahu yakfii inay ku filantahay kula waaxidin mid la arkay yamiinun dhaari tajmacu nafyan waihbaatan nafyi ihbaat kulminaysa wayuqadamu nafyu nafyiga ayaa la hormarinaya fayaqulu wuxu odhanaya maa bictu bikada wallahi maa bictu bikada intaa inaanan ku iibin walaqad bictu bikada intaasaan ku iibin wuxu uhi sheeko marka ay haddaba dhaarta laga hadlayo waxa saxiixa in ay ku filan tahay mid la arko hal dhaar ayaa ku filan dhaartaasoo isu geysa nafyi qowlkan iyo hadalkan uu saaxiibkiisu leeyahay iyo ihbaat uu hadalkiisa ku sugayo dhaar kulmise ayaa ku filan maxaa yeelay waxay leeyihiin dacwadu waa mid keliya qof kastaa waxaanuu reebayaa waxaanuu sugayo ayuu ku dhex jiraa waxaanuu qof waliba reebayaa waxaanuu sugayo ayuunbuu ku dhex jiraa markaa hal dhaar keliya in loogu bambaxo nafyiga iyo ihbaatka diidmada iyo sugidaba ayaa banaanaatay ayada ayaana u dhow bay leeyihin dee in hadalki go-o oo haddii la yidhaahdo labaha laga kala dhigo waxaaba dhici karta wallahi intaasaan kaa siiyey markuu idhahda o halkaa marinayo ta kaleba inaan isugin inu iskagaba tago oo meeshiiba ka cadhoodaa dhici karta markaa sidaasaa aqrab lifasli alkhusuuma dooda goynteedana sidaas ayaa u dhow bay leeyihin taaniga isagu wuxuu leeyahy maye nafyigana yamiin baa lagu gaaryeelaya ihbaatka sugidana dhaar baa lagu gaaryeelaya isagu saasuu muqaabil saxiixu leeyahy xagga yamiintana nafyiga ayaa la hormarinayaa oo wuxuu odhanayaa maa bictu wallaahi maa bictuka bikada wallaahi inaan shaygaa intaa kaaga iibin walaqad bictu bikada bictuka bikada intaasaan kaa siiye wallaahi inaanan boqol kun kaa siine wallaahi siddeetan kun ayaan kaa siiye mushtarkii iibsanaya wuxuu odhanayaa wallaahi ma ishtaraytu bikada wallaahi inaanan intaa ku iibsan walaqad ishtaraytu bikada wallahi intaasaan kaaga iibsan mid waliba tii hore kii tiisina waa ka horgey tiisina waa sugay waidaa taxaalafaa markay haddaba isla dhaartaan fasaxiixu saxiix waxa weeye ana alcaqda caqdigii iyo gunudkii halaa ka dhacay laa yanfasiqu inaanu fasakmaynin bale in taraadayaa haddii ay iskala raalli noqdaan fadaaka kaas ayuun baa la yeeli wailaa haddii kale fayafsakhaanihi way fasakhayaan o ama axaduma midkood baa fasakhaya aw ilxaakimu ama xaakimkaa fasakhaya wa qiila waxaa la inamaa yafsaku alxaakimu xaakimka ayaa fasakhaya baa layihi markay sidaa dhaartii uu mid waliba ka kale gundaha u geliyo maxaa ka imanaya wuxuu leeyahay markaa ay isla dhaartaane mid waliba nafyi iyo isbaat uu ku dhufto dhaartii saxiix waxa weeye inaanu caqdigii fasakmaynin binafsi taxaaluf subaati kale inaanu yani dhaarashada ay dhaarteen aanu ku fasakmaynin maxaa yeelay dee markhaati ayaa ka xoog badan dhaarta mid kasta hadduu markhaati soo taagana may fasaknteen dhaar isla dhaarashadaana kuma fasakmayo min baabi alawlaa ayay ka dhigantay haddaba markay labadoodaba dhaarteen bal waa la eegi haddana inkaarqabayaal bal inay haddaba xisla waafaqaan iyo in kale bal in taraadaya buu ihi haddii ay iskala raali noqdaan wuxuu midkood yidhi markay labadiiba isweydaarsadaan sadaan haddii uu midkood tanaasulo uu yidhaahdo sida uu yidhi ayaan ayaan ku waafaqay uqira alcaqdu caqdigii ayaa la sugayaayo sidaa kaa la ogolaaday uu yidhi ayaa lagu socotiinayaa qofkaa ka raali noqdayna kama noqon karo hadduu midkood ogolaado ka kalena waa lagu qasbayaa uma diidi karo wa ilaa haddii kale sidiiba isaga sii lushaan mid walibana dhaartiina isweydaarsade sidii baanay u muransan yihiin maxaa la samaynaya fayafsikaanihi way fasakhayaan markaa caqdigii aw axaduhumaa ama mid ahaantood ayaa fasakhaya kii doona aw ilxaakimu ama xaakimka ayaa fasakhaya sidii dee nisaac u go-o xaakimka ayaa fasakhaya ayuu midna leeyahay maxaa yeelay halkaa miyu wuxuu leeyahay markaa waxaa fasakhayaa xaakimka ayuunbaa fasakhaya maxaa yeelay waa fasakh oo lagu ijtihaaday midkood ma fasakhayo markaa qowlkaa saxiixa kasoo muqaabilu saxiix wuxuu leeyahay me mar hadday dhaartaanba wuu iska fasakhmaya waxaana laga maarama taxaalufku inuu xaakim agtiisa ka dhaco haddii laakiin ayagu meelhaasuun ay dhaarun iska horgeeyaan wax ta'hiira oo ay dhaartoodaasi fasakh iyo luzuum midnaba ay ku yeelanaysaa ma jirto xaakimkana waxaa la mid a muxakam qofkii de isna shuruuddii xaakimka laga helay ee dadkaasi markaa ay arrinkooda udhiibtaan ay xaakim ka dhigtaan muxakam baa la yidhahdaa uma intaadee cala lmushtari ninkii mushtar iibsaday waxaa guudkiisa raddul mabiici mabiicda inuu celiyo fain kaana hadduu yahay waqafow mid waqfay ow ama actiqahu xoleeye ow ama baacahu waa iibi ow ama kaatabahu wuu kitaabay oo ama maata waa dhintay lazimahu waxaa ku laasimaya qiimatuhu shaygaa qiimihiisa wa hiya qiimahaasina qiimatu weeye yowma talafi dhimashada maalinteedii fii adhari alaqwaali aqwaasha teeda ugu xooga badan wain tacayaba hadduu ceeboobana raddahu waa celinaya maca arshihi maca yani arshigii iyo mushqaayadii iyo halkaa ceebtu ay lahayd ayuu celinayaa wuxuu yihi sheekhu intii la fasakhay kadib maxaa meeshii ka soo baxaya dee inuu ninkii mushtarna ninkii baayacna shaygiisii qaato ninkii kalena lacagtiisii qaato fasakhaa dee mushtar waxaa lagu leeyahay raddulmabiic inuu laca shaygii uu iibsaday inuu celiyo hadduu baaqi milkigiisa ku yahay xaq qof saddexaad leeyana aanu ku tacalluqin xataa wixii zawaa-id ahaayee ku koree mutasilada ahayd ee la xidhiirsan uu ku celinaya maxay asalka ayay taabicowta duuna almunfasila iyadoo wixii munfasilada ahayd maya qabla alqabdi ba haate maxaa yeele waxay leeyihin sayn horeba usoo tilmaanay fasaqu caqdiga xilligaa la fasakay ayuunbuu yacni ka baabi'iya ama uu ka kor yeela ee asalkiisii hore kama kor yeelo haddaba hadduu shaygii sharci ahaan u dhintay talefa sharcan talifa sharcan sharci ahaan buu dhintay oo waa maxay wuu waafiyey marka waxaa la leeyahay sharci ahaan buu u dhintay oo yacni qofkii u gacantiisa uga baxay ama waa xoreeyey ama wuu iibi ama xaq laazima ayaa ku tacalluqay oo wuu kitaabeeyey kaatabahu lianna alkitaaba waxay ka mid tahay cuquudda la yidhaahdo laazimatun min jihatin wa jaa-izatun min jiha dhinacna waa ka laazima dhinacna waa ka jaa-iza dhinaca addoonka waa ka jaa-iza oo wuu iskaga bixi karaa dhinaca sayidka laakiin waa laazima kama noqon karo inuu tilmaami doona cuquudda saddex loo qaybsatayo laazimu طarafayn iyo jaa'izu طarafayn iyo laazimu min طarafin wajaa'izu min طarafin waa saddexdaa markaa xaq laazima markaa xaq laazima ayaa ku tacalluqay waa kitaabadaas oo kale ama xis ahaan ayaaba shaygiiba u dhintayba kaan maata waaba dhintayba muxuu leeyahy laazima qiimatuhu waxaa lagu leeyahay qiimihiisii hadduu mutaqawim shaygu yahay walow lacagtiisa baa ka korodhaya mahalkii ayaa lagu leeyahy hadduu mithli yahay ashyaada waataynuu qaybinay mithli iyo mutaqawim markaa mithli iyo mutaqawim haddaynuu qaybinay hadduu mutaqawim yahayna qiimihiisii baa lagu leeyahy hadduu mithli yahayna mithlkii ayaa lagu leeyahy haddaba qiimahana goorma ayaa la eegayaa wuxuu ku leeyahy wahiya qiimatu yowma talaf maalintaa uu dhintay xaqiiqatan ow xukman xaqi ahaan u dhintay ama xugun ahaan maalintuu u dhintay qiimihiisii un baa la eegaya fi adhar alaqwaal yani aqwaasha keeda ugu xooga badan maxaa yeelay fasakani dee wuxuu ku aroorayaa caynta qiimaduna bedel bay caynta ka tahay waxaa la fiirinaya markay asalkeedii oo caynta ay tagtay ayuun baa la fiirinaya haddii masalan shaygaa masalan dhintay uu mar boqol kun ahaa dabeedna mar dhexe uu siddeetan tegey haddana markanuu konton ahaa maalintaa uu dhintay uun qiimihii ulahaa ayuun baa la eegaya wain tacayaba raddahu maca arshihi wuxuu dhi haddii uu ceeboobo haddii uu ceeboobo wuxuu celinayaa maca arshihi